alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin walcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ila cala aldaalimiin sala allahu calaa nabiyina muxamadi wacalaa aalihi wa saxbih wasalama tasliima kasiira qaala alimaamu lismaaciiliyu raxmat ullaahi calayhi wayaquuluuna waxay odhanayaan ahlu sunnuhu maa yaquuluhu lmuslimuuna muslimiintu waxay idhaahdaan biasrihim ay jamiicihim dhammaantood biasrihim waxaa looga jeedaa dhammaantood ay jamiicihim waxa ay muslimiintao dhammi odhanayaan oo amaa shaa allahu kaana wamaa laa yashaau laa yakuun maa shaa allah ilaahay wuxuu doonaa kaana wuu dhacaya wamaa laa yashaau waxaanu dooninin laa yakuunu ay laa yaqacu dhici maayo oo kaanadani waa taammadii weeyi kaanada taammadaana waaqaca iyo xasila iyo wujida iyo sabata iyo ficilada noocaasa laasimka ah ayaa loo laqbeeyaa marka muslimiinta oo dhammi cibaaradaasi way yidhaahdaan waana xaq maa shaa allah ilaahay wuxuu doonaa kaana wuu dhacayaa wuu xasilaya wamaa laa yashaau waxaanu doonin laa yakuunu dhici maayo sidaa muslimiintuba ay yidhaahdaanba ahlu sunnuuna odhanaya kamaa qaala tacaala ay liqowli llaahi tacaala waxaana u daliila ilaahay hadalkiisa uu yidhi wamaa tashaa'uuna dooni maysaan ilaa an yashaa allah ilaahay inuu doono mooyaane ma doonaysaan ilaahay inuu doono mooyaane marka aayaddan waxaa laga qaadanayaa waxaanu ilaahay jalla wacalaa doonin inaanu dhicin doonistuna dee waxa weeye mashiicadanna waa mashiica qadariya kowniya weeye wixii ilaahay jalla wacalaa uu kown ahaan u doonay ee uu qadaray ayaa dhacaya waxaa kaloo aayadda laga qaadanayaa addoommaha qudhoodu inay doonis leeyihiin oo iyaguba waxbay doonaan tashaa'uun doonis bay leeyihiin addoommaha qudhoodu laakiin doonistoodu ka bixi mayso qadarka ilaahay jalla wacalaa ka bixi mayso waayo addoommaha iyo doonistooda iyo wax alla waxaan oo dhami waxa weeyaan markaa koonkii bay ka mid yihiin ilaahay jalla wacalaa makhluuqa u ahaa ee ilaahay maamulayay waa tahay kaaftaasina saynu shalayba sheegaynay kamaa qaala tacaalaa macaani dhowray leedahay oo waxaa ka mida macaanideeda tacliil bay faa'iidaysta marka liqowli illaahi tacaala ibnu maaligu waxau idhaahdaa markuu sheegayo shabih bikaafin wabiha tacliilu qad yucnaa wazaa'ida litawkiidi warad macaaniday u soo aroortay bay ka mid tahy inay tashbiih faa'iidayso waa macnaheeda asliga ah baa la idhaha tacliilna way faa'iideysaa zaa'idna way noqotaa tawkiidna way faa'iideysaa qaala wuxuu uhi wayaquuluuna waxay ahlu sunnuhu odhanayaan laa sabiila liaxadin laa sabiila wadda umay sugnaanin liaxadin axadna wadda ugumay sugnaanin an yakhruja ee ilaa an yakhruja inuu ka baxo can cilmi illaah cilmiga ilaaha inuu ka baxo walaa an yakliba iyo inuu ka qaalib noqdo toona ficluhu ficilkiisa iyo wa iraadatuhu doonistiisu mashii'at allahi ilaahay doonistiisa walaa an yubadila iyo inuu bedelo toona cilma allaah ogaalka ilaahay cilma allaahi ay macluumahu waxa ilaahay u og yahay inuu bedelo toona umay sugnaan fa innahu maxaa yeelay ilaahay alcaalimu allaha wax walba og weeyo laa yajhalu waxba ma garan waayo walaa yashuu mana sahwiyo waxna ma iloobo waalqaadiru allaha awoodda badan weeyaanoo laa yuqlabu lagama qaalib noqdo waalqaadiru allaha awoodda badan weeyaanoo laa yuqlabu lagama qaalib noqdo markuu sheekhu yidhi laa sabiila liaxadin an yakhruja antaa horteeda ilaabaa xadfanoo ilaana waa xarfuljar weeye markaa xarfuljarka ama khaafidkaba in la xadfaa meelo dhowrahoo ay qiyaas tahay baa jira oo la yska yaqaanaba waxaa ka mid a anta iyo waxa weeye annada horteedaa ka mid a sidaa awgeed baa antaa horteeda ilaabaa xadfan saasaana macnuhu ku toosayay laa sabiila waddo liaxadin axadna ugumay sugnaanin an yakhruja ilaa an yukhruja inuu ka baxo ibnu maaliguna wuu sheegaa masaladaasoo wuxuu ku idhaahdaa alfiyadiisa naqlan wa fii anna wa an yataridu macamsi labsin kacajibtu an yadu buui naqlan wa fii anna wa an yataridu macamni labsin kacajibtu an yadu ilaa an yadu waay markaa anna iyo an iyo horteed in la xadfo waa yarid oo markaa waa qiyaas buu sheegayaa haddii labsi laga aamin yahay labadan walaalayaal faqra wuxuu sheekhu ku sheegayaa masaa'ilkii aynu naqaanay ee qadarka wax ka mid a qadarku maraatib buu lahaa maraatibta qadarkuna afar bay ahayd waxaa ka mid ahaa mashii'at ullaahi naafida doonista ilaahay jalla wacalaa ee soconaysa oo ay macnaheedu ahaa maa shaa allaahu kaana wamaa lam yasha lam yakun waxaa kaloo uu ku sheegay ilaahay jalla wacalaa cilmigiisa cilmiguna wuxuu ahaa maraatibta qadarka weliba martabada ugu horeysu ahaa ilaahay jalla wacalaa wax walba inuu horena u ogaa mar walbana uu og yahay jumlatan wa tafsiila wixii tegey iyo waxa soo socda wax adduunyo ku saabsan iyo wax aakhiro ku saabsan wax weyn iyo wax yar waxuun ilaahay ka qarsooni ma jiro taana nusuusteeda horeynu usoo aragnay waana waadix sidaa awgeed baa sheekhu yidhi wayaquuluuna waxay odhanayaan laa sabiila liaxadin axadna wadda uguma sugna an yakhruja ilaa an yakhruja inuu ka baxo can cilmi illaah ilaahay cilmigiisa oo waxaanu ilaahay horeba u ogeyn inuu galo ama la yimaado axadna suuragal ma aha walaa an yakliba iyo inuu ka xoog bato toona ficluhu addoonka ficilkiisa iyo wairaadatuhu doonistiisu mashiicat allaahi doonista ilaahay oo wax kastoo aad doontay ilaahay baa qadaray horena u sii ogaa wax kastoo la sameeyana ilaahay baa qadarayn horena u sii ogaa walaa an yubadila iyo inuu bedelo toona cilma allaahi ay macluumahu ilaahay jalla wacalaa siduu ogaa inuu qofku bedelana uma sugna wadda uguma sugna fainahu maxaa yeele ilaahay alcaalimu weeye laa yajhalu mana garan waayo wuxuu garan waayaaba ma jiro walaa yashuu mana sahwiyo waalqaadiru allaha waxa weeyaan markaa sahwigu markaa dee waa ilowgii weeyo waxba ma ilooba ilaahay jalla wacala wamaa kaana rabuka nasiya waay laa yadilu rabbii laa yadilu rabbii walaa yansa waalqaadiru allaha awooda badan weeyo laa yuqlabu lagama qaalib noqdo qaala wuxuu uhi wayaquuluuna waxay odhanayaan ahlu sunnuhu alqur'aanu qur'aanku kalaamullaahi hadalkii ilaahay wey hayru makhluuqin makhluuqna ma aha wa inahu qur'aanku kayfamaa si kasta oo yusarafu loo markaa gedgediyaba si kasta oo loo gedgediyaba nuskhad kalena wuxuu qorayaa kayfamaa tasarafa wa inahu qur'aanku kayfamaa tasarafa si kastoo uu u gedgedismo biqiraa'ati alqaari'i lahu biqiraa'ati alqaari'i ay multabisan xaalo uu ku dheehan yahay qur'aanku biqiraa'ati alqaari'i ka akhriaya akhriskiisa lahu isaga iyo wa bilafdihi lafdigiisa dhawaqiisa xaaluu ku dheehan yahay kaa akhriyaaya iyo wa maxfuudan xaalo uu yahay mid lagu qaybsan mid lagu markaa ilaalinayo oo lagu xifdiyo fi lmasaaxifi kutubta uu ku qoran yahay waay hayru makhluuqin makhluuq mid aan ahayn weeye halkaa waxoogay markaa nusqaduhu in yar baa maaragta ay ku yar kala duwan yihiin nusqadaa haysaan baa waxaad mooddaa ka sii waadixsan aynu iyada ka akhrino kayfa maa tasarafa si kasta oo uu u sarfoomo macnihii uu isu rogrogaba biqiraa'ati alqaari'i xaalo uu ku dheehanya ka akhriyaya akhriskiisa lahu qur'aanka akhriyaya iyo wa bilafdihi dhawaqiisa xaalo uu ku dheehanya uu ku dhawaaqaya ka akhriyaya iyo wa maxfuudan xaalo uu yahay mid lagu qaybo fi suduuri laabaha matluwan lagu akhriyo bil alsuni carabada maktuuban lagu qoro fi masaaxifi kutubta hayru makhluuqin makhluuq keyrkii weeye waa midaan makhluuqahayn waman qaala cidda tidhaahda bikhalqi lafdi lafdiga ama dhawaqa bilqur'aani qur'aanka lagu dhawaaqayo makhluuqnimadiisa cidda tidhaah yuriidu bihi lqur'aana isagoo qur'aanka uga jeedaa fahuwa isagu qad qaala wuu yidhi bikhalqi lqur'aani makhluuqnimada qur'aanka ayuu yidhi mualifku raximah llah wuxuu halkana ku sheegayaa qur'aanka kariimkaa xoogay waynu waxba sharaxa kusii dheeraan mayna waynu iska koobayna horaynu u soo maray ikhwaani caqiidada ahlu sunnuhu ay qur'aankan qur'aankan kariimkaa ka qabaan waa maxay sheekh القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود عقيدة أهل السنة القرآن كجارها أنت سمرك الله يقوى أنت القرآن ها كلام الله أدي الذي سوى تغانا قار كم إذا وإنك شلبة سمرين عشر كينهن منزل وي قرآن كإنتا سوى شربا كوارك تنوي هاي سودتشي غير مخلوق مخلوقنا ما منه بدأ وإليه يعود xagiisu ka bilaabmo isagaa ku hadlay xaggiisaanu u noqonaya aakhiru zamaanka waata la rafcinayo isagaanu sifo yahay marka qur-aanku waa hadalkii ilaah waana hayru makhluuq halkaa waxaynu baraarujinaynaa waagii hore dadka muslimiinta ah waxay yaqaaneen waxa weeye alqur'aanu kalaamullah wabas hayru makhluuq lama odhan jirin waa mixnadii jahmiyadu intaanay soo bixin ka hor qur-aanku waa kalaamkii ilahay dadka muslimiintu way ku ijmaacsanaayeen bes marka hayru makhluuq inay sii raaciyaan waxba dee baahiba looma qabin laakiin markii ay soo baxday fitnadii jahmiyadu nimankii odhanaya qur'aankani waa makhluuq ayaa dadka muslimiinta ah ee toosani waxay maaragtay ka horgeeyeen inay idhahdaan maya waa hayru makhluuq in la idhaha qur'aanku waa hayru makhluuqna waa kelmad xaqa laa taxtamilu ila alxaqa xaq mooye wax kale ma ixtimaasho ma fahanteen marka kelimaadkii aynu lahayn nusuusta kumay soo aroorin ha layska jiro oo ha layska hubsado iyadu dee ma soo gelayso soo maaha waayo macnaheedu waa waadix dee baailba laguma qarin karo waa xaqun qur'aankani waa hayru makhluuq waa xaq baail ma soo geli karo weliba xaq ha ahaatee waxa meesha lagaga saaray bidcadii khalqulqur'aan sheegaysa qur'aanku inuu makhluuq yahay ee weliba kufriga ahayd bidcadaas iyo baailkaasaa laga horgeeyo markaa meesha lagaga saaro markaa culimadii islaamkee waaweynayd ee raggii laga dambayn jiray dadka muslimiinta ahi dhammaantood cilmiga iyo caqiidada toosan iyo cibaadada iyo khayrka iyo fahamka diinta ay uga marakaceen dariiqa noocaasi ayay mareen raggii buuraha ku ahaa khayrka iyo wanaaggiiyo cilmigu ee dadka muslimiinta meel kastoy joogaan wanaagooda iyo khayrkooda ay markaa ku hadaaqayeen ee qirayeen sidaasay waxa weeyaan markaa mareen waaye halkan sheekhu yihi wainahu kayfama tasarafa biqira'ati alqaari'i lahu wa bilafdihi wa maxfuudan fi suduuri matluwan bilalsuni ilaa aakhirihi wuxuu inoo tilmaamayaa masale muhiima masaladaas waxay tahay qur-aanka kariimka ahi waa hadalkii ilaahay wey haddii la qaybsan yahay oo laabaha la geliyo hadalkii ilaahay baa la qaybsan yahay bal huwa aayaatun bayinaatun fii suduuri aladiina uutuu lcilm waa aayado cadcad oo dadka cilmiga la siiye laabahooda ku sugan ilaahay aayaddaa wuxuu ku sheegay inuu qur-aanku dadka qaybsan laabahooda ku jira soo maaha marna waa la akriyaa qur-aanka oo inagana akhriyayna dee waxa weeye afar ilaa tag saaco qur-aankii la akriyayo alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin la leeyahy carabkii baa lagu akhriyaya marna waxaa lagu akriyaa marna waynu qoraynaa waa kan masaaxiifta ku qoran ee kutubta inoogu qoran haddii la qaybsanyayo waa hadalkii ilaahay haddii la akhriyayana waa hadalkii ilaahay haddii la qorona waa hadalkii ilaahay sidii loo dhigaba kayfa maa tasarafa saasuu uga jeedaa sidii loo dhigaba waa hadalkii ilaahay sidii loo dhigaba hee waa hadalkii ilaahay marnaba ka bixi maayo inuu hadalkii ilaahay yahay oo uu hayru makhluuq yahay marnaba ka bixi maayo ma fahanteen markaa marnaba ka bixi maayo lagama yaabana waaya ha ahaate eh markaad imika akhriyayso sawdku ma hayru makhluuq waa mise waa makhluuq codkan macaanaynu kaa dhegaysanaynaa makhluuq waa mise waa hayru makhluuq ya waa makhluuq dhaqdhaqaaqani aad samaynaysaana waa makhluuq laakiin kan la maqlaye baxaya waa maxay waa kalaamullahi waa hayru makhluuq imaka markuu musxafkaa ku qoran yahay xaashida iyo khadka labaduba waa makhluuqda soo maa laakiin kan qoran quniisu waa maxay waa hadalkii ilaah waa hayru makhluuq qaar baa ahlu sunnaha ku been abuurtay oo yidhi waxay leeyihin macaal khadka iyo warqada iyo wax la waxaas waa hayru makhluuq bay leeyihin ta noocaasi waxa weeye meel ay ku jirta ma jirto ya wamidaaduna waraqu hayru waxa weeye wamidaaduna waraqu makhluuqaani waa ka odhanaya waxa weeye qaxdaani iyo kayrkiiba marka waa hadalkii ilaahay weeye sidaa awgeed baa hadalka waxaynu naqaanaa hadal cidi ay bilowday ayaa dee dadku ay sii sheegaan oo lasii xigtaa nin baa gabyaya weligiibaa gabigiisa lasii xiganaya qofkaas sii akhriyayay sii xiganaya ma waxaa la odhanaya gabay uu leeyahay buu akhriyaya mise waxaa la odhanaya gabaygii hebel wey waa kii hebel waayo hadalka waxaa loo tiiriyaa ciddii hee ciddii tidhi ciddii marka hore tidhi ee ku tiraabtay ayaa loo tiiriya sidaa awgeed ba dadku hadday maqlaan qof akhriyaya alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin alraxmaan araxiim faatixada akhriyaya waxay odhanayaan hadalkii ilaahay buu akhriyaya soo mah hadalkii ilaahay ayuu akhriyaya bay odhanaya masalada labaad ee uu halkan kaga hadlay insha alla matniga waynu soo dulmari doonaaye waxay ku saabsan tahay ikhwaani baaraka allaahu fiikum masalada lafdiga ayay ku saabsan tahay ma la odhan karaa lafdii bilqur'aani makhluuq ma la odhan karaa mase la odhan karaa lafdii bilqur'aani hayru makhluuq mise waa la yskaga joogsanaya midnaba la odhan maayo masalada uu doonaya halkaa dambe inuu ku caddeeyaana taa weeye aan horta macneeyo lafdii bilqur'aani makhluuq waxaa dhici karta in looga jeedo lafdii dhawaqayga bilqur'aani qur'aanka anigu aan ku dhawaaqaya makhluuqun makhluuq weeye oo qofku uga jeedo codkayga iyo xarakaadkan aan samaynaya iyo waa makhluuq haddii sidaa la ydhaahdo macnuu wuxuu noqonayaa he sax waxaa kaloo dhici karta in looga jeedo lafdii ay malfuudii kan aan ku dhawaaqaya hee makhluuq ya kan aan ku dhawaaqayaa kaad ku dhawaaqaysa waa maxay waa qur-aanka soo maaha lafdii ay malfuudii kan aan ku dhawaaqayaa waa makhluuqun taasina waa baatil oo dee qur-aanka waa makhluuq bay noqonaysaa soo maaha labadaasay ixtimaali karta haddii la yidhaha waa hayru makhluuqna iyadana sidaas oo kale sax iyo qalad labadaba waa ixtimaali karta oo haddaad uga jeedda lafdii bilqur'aani hayru makhluuq dhawaaqaygana hayru makhluuqa haddaad u jeedda dhawaqaygan iyo dhaqdhaqaaqaygan iyo xarakaadkaygan iyo sawdkaygan waa qalad haddaad uga jeeddo kan aan ku dhawaaqayo oo qur'aankaabaa hayru makhluuqna waa sax soo ma aragtid markaa haddii la idhaahda lafdi u fiirsada midhkaa haddii la idhaha lafdii bilqur'aani makhluuq xaq iyo baatilba way ixtimaashaa haddii la idhaahda lafdii bilqur'aani hayru makhluuqna xaq iyo baatilba way ixtimaashaa soo ma aragtaan labada dhan kii loo dhigaba xaq iyo baatil bay ixtimaalaysa sidaa awgeed baa waxa dhacay nimankii jahmiyada la odhan jiray dowladdii waxa weeye muslimiinta ama madaxdii la xidhiidhay saynu kitaabkii hore ku soo sheegnay ma'muun ninkii la odhan jiray ee cabaasiga ahaa la xidhiidhay iyo madaxdii kale ka dambaysay ee caqiidada qur-aanku waa makhluuq faafiyey ee dadkii muslimiinta ahaa ku dhibay ee culimmadii qaarkood waxa weeye ku laayey qaarkoodna maaragtay dhibaatada badan ay soo gaadhay sida imaam axmed oo kale ya waagii dambe dowladdoodii waxa weeye nimankii markaa meesha way ka baxeen oo waxaa qabsaday dowladdii islaamka niman madaxoo oo haddii aa laba kuurayo caqiidadu ay wanaagsantahy ma garata dabadeetana raggii ahlu sunnaha ee meelaha kala wada galay ee qaar la yidhi juuq dadka uma odhan kartaan ee qaar xabsi guriga la geliye ee qaarba meel ka dhaceen ayaa dee kor soo kaco iyagiibaa loo yeedho la yidhi ka ka fatwooda waddanka iyo dadka muslimiinta u fatwooda weliba gaar ahaan imaamu axmed iyo soo maqlibaysaan oo qaladkiiyo saxda ummadda u kala sheega markaasay deetana way jabeen ninba waa mare musmu kalo kore ma maqasho way jabeen nimankii jahmiyada la odhan jiray oo dee xaq ahaan iyo iyo waxa weeye xujo ahaanna waa looga badiyo marka horeba iyagoo macaal dowladdii iyo ciidamadii ay la socdaan ayaa markay u yimaadaan imaamu axmed iyo raggaasoo xidhan oo maaragtay silsiladaysan oo meelaha ee la ydhaha bal waa tani wax weydiiyo la dooda xujooyinka marka la weydiiyo gow waataynu hore u soo marray arwaxama nebi maxamed iyo abubakar iyo cumar iyo saxaabadii rasuulkaa la yimi mise lama iman miye ogaayeen mise may ogeyn ba inaga hore usoo marray markii dambena xujadii waxaa sii raacday suldadii baa sii raacday awooddii dowladdaa sii raacday dabeetana nimanka way jabeen saddex qaybood bay u kala boodeen bay yidhahdeen ahlucilmigu qaar weli ku sii haysta alqur'aanu makhluuq oo tii sii caddaysta iyo qaar kale oo kelmaddanaynu sheegayna qabsaday oo lafdii bilqur'aani makhluuq cibaarada noocaasa ku gabaday markay leeyihin lafdii bilqur'aani lafdii lafdun waa masdero waa faclun bimacnaa malfuud baa loo isticmaala markii la doono waa faclun oo bimacnaa mafcuula waa loo isticmaala marka sidaasay cabireen iyagoo uga jeeda lafdi ay malfuudi iyagoo uga jeeda kanaan ku dhawaaqaya waa makhluuq iyagoo uga jeeda halkaasay hoos galeen si caqiidadooda ay uguna hadlaan haddana u qariyaan oo u maldahaan qolo saddexaad baa soo baxdayoo jahmiyadaasun ka mid ahoo iyagu yidhi annagu alqur'aanu kalaamullaahi baanu ku joojinayna waa makhluuqna odhan mayno waa khayru makhluuqna odhan mayno bes alqur'aanu kalaamullaahi intaasaa nagu filan waxaana isla markaa jooga muddada dheer raggii ahlu sunna ahaa ee dhibaatadu ku socotay jahmiyada ay doodayeen ee waxana ay isla soo googo-een ee tababkoodi iyo hadalladoodiiyo siday dadka u qaldayaan iyo waxaa wada fahansanaa ayaa jooga qolada le alqur'aanu makhluuq warkoodu u cadyi labada qole kalena ahlusunni way ka digeen oo khaasatan alimaam axmed wuu ka digay kuwaa yidhi lafdi bilqur'aani makhluuq wuu ka digay oo wuxuu hi qofka sidaa yidhahda waa jahmi buu ihi oo jahmiyadiibaa markaa ku dhuumatay ma fahamte waay lafdi bilqur'aani hayru makhluuqna la odhan karaa iyadana imaamu axmed wuu diidey waayo iyada qudheedu xaq iyo baatilba way ixtimaasha markaa in sida laydhaa iyo in sida laydhaa imaamu axmed labadaba uu diidey a'imadee kale ee sunnaduna waxa weye way ku raaceen lafdigaa in midnaba la qaata ma aha waayo sidan haddii la ydhahdana xaq iyo baatil baa soo geli kara sidan haddii la ydhaahdana xaq iyo baatil baa soo geli kara jahmiyada qayb ka midna way ku dhuumatay sidaa awgeed in layska daayo oo aan la isticmaalin ayaa sida saxdaahi ay tahay sideedabana cilmiga marka laga hadlaayo gaar ahaan baabkan ictiqaadkii cajiibka ah ijmaalka iyo saynu soo sheegnay hadallada xaq iyo baatilba ay soo hoosgeli karaan ee waxyaabaha waa la iska dhaafa eriyada cadcad ee xaqa mooyaane wax kale aan ixtimaali karin baa la isticmaala facalayka bitabyiini watafsiili fal iطlaaqu walijmaalu duuna bayaani qad afsada hada alwujuuda wakhabata aladhaana walaara'a kula zamaani waaye ibnuqayim waa kan uun iyada ku odhanay qoladii saddexaad ka warran warkooda qoladii saddexaadna ahlulcilmigu aad iyo aad bay iyagana uga digeen waxaa lagu magacaabay alwaaqifa alwaaqifa nimankii iyagu istaagay waxaana yidhaahdeen waxa weeye waa sharun min aljahmiya jahmiyadaba ka shar badan waayo dee dadku waxa weeye markaanay qur-aanku waa makhluuq odhan ee aanay dhex gelin sida imaamu axmed yidhi qofka dee waxa ku filan inuu yidhaha alqur'aanu kalaamulahi bas laakiin mar haddii baatilkii lagu hadlay oo qur'aanku waa makhluuq baatilka noocaasa dadka qaar ay ku dhawaaqeen dee xaqii waa in laga horgeeyo la ydhaha alqur'aanu kalaamullaahi munazalun hayru makhluuq waa in la ydhaha oo baatilkaa lala yimi xaqa laga horgeeyo weeye soo ma aragte marka muxuu aamusayaa kale anigu waan aamusayaa odhan maayo muxuu aamusaya macnii shaki iyo rayb buu aamusaya shaki baa ku jira oo waxaan aanu kala garanahayn ba xaqi dhinacu jiro ma kuwanaa xaqiya mise kuwan ayaanu kala gaarahayn markaa rayb iyo shaki ku jira dartiibuu aamusayaa buui imaamu axmed alwaaqifaa la odhan jirayoo kitaabkana aqwaal badan buu soo raraya imaamu axmed oo keliya kamuu digine ahlucilmi fara badan ayaa ka digayoo yidhi waa sharun min aljahmiya ee hala iska ilaaliya bay idhahdeen weliba waxay idhaahdeen waa awaaifkii jahmiyada qaar ka mid ahubaa dhinacaa maray markii waxoogay dee suldad iyo laga qabsaday waa tahay wadaadkii la odhan jiray alqaxaaniyu ee nuuniyada cajiibkaa lahaa ee maalikiga ahaa wuxuu nuuniyadiisa ku idhaahdaa waalwaqfu fi lqur'aani khubun baailun wlkhubhu fi lqur'aani waalwaqfu fi lqur'aani khubun baailun muraadu kuli mudabdabin xayraani alkaa lafdi aan ilowsani baa ku jira qul hayru makhluuqin kalaamu malikina wacjal walaa taku fi lijaabati waani wuxuu sheegayaa in la ydhaha qur-aanka waqfi la sameeyo waa waaqifada madhabkoodaynu sheegay inu radeeye laydhaha anigu waa makhluuqiyo kayrmalidna odhan maayo waa khubsi baaila buuri qofka wareersaneen caqiidadiisu markaa ka shakisan ayaana u irkadoo la yimaado hadallada noocaasa ku hadla waa hayru makhluuq dheh hadalka ilaahay jala wacala degdeg la degdeg oo jawaabta ha dib dhigi hala habsaamin haddii lagu dhaha qur'aanku ma makhluuqba mise waa hayru makhluuq maya waa hayru makhluuq la soo bood madhabkii raggii rag ahaa lagu yaqaanay kaa weeye soo ma aragti wacjal walaa taku fi lijaabati waani marka masaladan uu sheegayaana taa weeye sheekhu waa kaa cabiraya qofka idhaahda ee bikhalqi lafdi bilqur'aan ani lafdi bilqur'aani yidhaah makhluuq isaga oo lafdigaana uga jeeda qur'aanka uga jeeda oo macni malfuudii uga jeeda qofkaasi qur'aanku inuu makhluuq yahay unbuu yidhi oo madhabkaa alqur'aanu makhluuq iyo iyo lafdii bilqur'aani makhluuq iyadoo lafdiina malfuudiya oo qur'aankaa looga jeedo de waa isla midun soo ma aragtid waa isla midun taasuu ka wada sheekhu masaailka noocaasa ayuu sheegayaa qur-aanka marka laga warreeyo masaailka la keena ayaanay ka mid tahay aan kusoo celiya haddaba qaala wuxuu yihi sheekhu wayaquuluuna waxay odhanayaan alqur'aanu qur-aanku kalaamullaahi weeye hayru makhluuqin makhluuqna maaha in la idhaa qur-aanku waa makhluuqna weliba waa gaalnimo akbar ah waanay ku ijmaaceen ahlusunna wa inahu qur-aanku kayfamaa tasarafa sidii uu u sarfoomaba biqiraa'ati alqaari'i lahu ay multabisan xaalo uu ku dheehan yahay biqiraa'ati alqaari'i akhriska uu akhriayo ka akhriaya lahu isaga iyo wa bilafdihi dhawaqiisa xaalo uu ku dheehan yahay iyo wa maxfuudan xaalo uu yahay mid markaa lagu xifdiyo fi suduuri laabaha iyo wa matluwan lagu akhriyo bil alsuni carabada maktuuban lagu qoro filmasaaxifi kutubta hayru makhluuqin makhluuq eyrkii weeye waa midaan makhluuq ahayn si kastoo loo dhigaba waa midaan makhluuq ahayn waman qaala cidda tidhaahda bikhalqi lafdi lafdiga makhluuqnimadiisa lafdiga bilqur'aani qur'aanka uu waxa weeye ku hadlaayo yuriidu bihi isagoo ula jeeda alqur'aana qur'aanka faqad qaala kaasi wuxuu hi bikhalqi lqur'aani qur'aanka makhluuqnimadiisa ayuu yidhi qofka idhaa qur'aanku waa makhluuqna dee waa kufriyo gaalnima sidaynu sheegnay masaladaasaynu kolley ku daynaynaa waxaynu kusii yardaraynaa intii aynu sheegnay waxaa dhacday dadka qaarkood oo jahmiyadaahi markay yidhaahdeen lafdii bilqur'aani makhluuq markay yidhaahdeen ayaa dad badan oo ahlu xadiidkii iyo ahlu sunnihii ka mid ah ayaa si ay jahmiyadaa uga hor tagaan waxay idhaahdeen lafdi bilqur'aani hayru makhluuq bay idhahdeen soo ma aragtid markay daa'ifadii jahmiyadu sidaa yidhaahdeen ay yidhahdeen maya waa hayru makhluuq ay ka horgeeyeen abuu xaatim arraasibaba laga wariyaa qowlkaa culimo badan oo markaa ilaa dhowr iyo afartan gaadhayaana way ku waafaqeen laakiin waxa weeye isku muraadunbay ahlu sunnuhu u jeedeen qolada diiday oo imaamu axmed iyo markaa ay ku jireen in kan la idlaaqiyo in ka ilaaqo ayaa madhabkoodu waxa weeye uu istiqraaray markii dambe iyaga ayaana ka saxsanaa waayo sidiiyo sidaba xaq iyo baatil baa soo hoosgeli karaa sidiiyo sidaba xaq iyo baatil baa soo hoosgeli karaa masalada caynkaasina waa in la ogaado halkaasaynu u dayn subxaanaka allah bixamdika ashhadu an laa ilaaha illaa anta astaqfiruka watub intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa akhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online